Maamulka dowladda hoose ee Mandera Municipality ayaa kulan la qaatay bulshada qeybaheeda kala duwan, sida culimo u diinka, odayaasha, haweenka iyo dhalinyarada, waxaana kulanka looga hadlayay dhowr qodob oo kala ah wacyigelinta iyo ilaalinta dhirta, ururinta canshuurta, iyo qaadashada leesiska goobaha ganacsiga lagu wareejiyay waaxda dowladda hoose ee Mandera. Kulanka kadib, waxaa warbaahinta la hadlay maamulaha dowladda hoose ee Mandera, Matkeer Nuur, iyo bulshadii kale ee kulanka ka soo qayb gashay, waxayna ka warbixiyeen muhiimadda kulanka.
arrimahan ka wada hadalnay waxay aheeday geedahan oo la guraayo mareerta khaasatan waxaan amar mas waxaan isku heshiinay geedihii ma aqaantaa marfuuq waaye ninkii la arkano asagoo shaqadaas qabana arrintaas waxaa weye maxkamada la geynaa askarta enforcement boolista iyo kenya forest ayaa shaqadaas loo xil saaray kwa hivyo ninkii dameerta lahay oo dhirta soo guri iyo kii gadana gurigiis lagu arko kulli waxaa weeye maxkamada la geynaa marka reer mandheera waxaan ugu baaqahayaa shaqadaas inaan la istaajiyo inaan la joojiyo dana nooga jirta oo wada shaqayn aan samayno arrintaas ayaan ah, maanta ayaa lagu heshiyey ha laga fogaado arrintaas ah, markaa ah, ha la ogaado tii labaad waxaa weeye canshuurta mandheera municipality waxaa lagu bixinaa fire station huduma center baa la sameeyey arrimahaas marka cunshu- canshuurta canshuurta la bixiyo dana noogu jirto Eh, saad og tihiin iskuulaha mandheera waxaa weeye free governor khayr allah siya nooga dhigi arrimahaas marka wixii aad ku saacidayn kartiin lacagtii iskuulka aad ku bixin jirteen marka canshuurtiin ha la bixiyo haramaha dhirta annaga haddaan rahay mandheera dhibaan ku qabnaa Ee, markii roob da'o waxaan leenahay fatahaad iyo fatahaadda fatahaadda wax keena waxaa geeda la-aan waay geedkin annaga gacantahayna ku jarayno oo dhib keenayno midda labaad ee, annaga wadannima naga maqan reer mandheera haddaan nahay wadannima naga maqan haddii annaga wadannima muujinayno dadka geedaha jaraan celinayni yaa celina maanta annaga annagoo iskaashanayno municipalitygan mandheera town waxaan ku heshiinay in geedaha la jaro oo qoyan la joojiyo wataatanba waktigii kolley waxaa noo sheegi doonaa manajaga noo sheegi doono arrintaas waan ku heshiinay haddaana reer mandheera waan ku heshiinay geed dambe oo qooyan oo la goyn doono xaaran waaye saacaddan ka bilaaban insha allahu geedka la gooy horta xagga ilaahna waxaa waaye waxaa nacla ku dhacaysa geed qooyan waxaa waaye faa'iido badan uu leeyahay geedkan waxaa waaye xayawaanaadka ilaahay abuuray quraanjay ka mid tahay oo badanaa jira geedkan hoos harsanaa murihiis cunaa maaragtay guri ka dhiganaya haddii laakiin aan xaalufo annaga jarno oon geedka aan maad xaalufino xayawaanaad kulli maxaa dhibaa gaaraya waa annaga dhulkeen wax abaarta u baxay oo saarantaas waxaan rabnaa maanta ka bilaabato insha allahu taariikhdii oo u dambeysay waxaan noo sheegi doonaa manajaga in arrintaas aan joojinay aan ku heshiinay geedahan la guraayo dhibay keeneen maanta mandheera markii roob ku da-ay biyihii waa istaagi waayeen maadaama ay idinka ka shaqayseen dhul badan ay biyi qaadeen biyahaas jididka loo bixina waad ku mahadsantihiin geed la-aanaa dhulka ka dhacday beerihii waa go-een biyahaas xoogood haddii geed ku yaalla beeraha hataa waa istaagi lahaayeen taasayta waan idinku mahad celinaynaa municipality midda kale canshuurta haddiiba sidii horeba ay tahay oo waddankaba ku dhisan canshuur waddan laga qaadaynin malaha way fiican tahay waan idinku raacnay horta midda geedihii waa isku waafaqnay in geedka la dhaha mareer gaar ahaan inaan la gurin ee, ninka gooya ama maaragtay iyo kii lo- kii gee- kii qa- soo guro iyo kii loo geeya labadaba in maaragtay ee, xukun adag la saaro ee, waa ku tashanay waana isku ogolaanay laakiin dowladda ayaa maaragtay nidaamkiisa iyo qaanuunkiisa iyo wixii lagu xukumi lahay iyada ayaa noo soo sheegi doonto laakiin in lasii wacyigeliyo dadka oo lasii joojiyo waqti dhowna go-aan laga gaaro dowladda ay joojiso waa isku waafaqnay Ee, midda kale canshuurta in municipality lagu wareejiyo laga soo wareejiyo town councilna iyadana waa isku waafaqnay dhib ma laha Ee, waa un isla laba idaaradood oo dowladda unbay ahaayeen xaggaa loo soo raray dhib ma laha iyadana waa maaragtay ee, wixii kalena waa farsamo iyo maxaa laga sameynaya inaa talooyin unbaa ka jiri doono waxaa nagala rabaa inaan la shaqayno idaaradaha dowladda ku shaqale arrimaha ee, dhirta la jaraya ka ho- ka hor imaado inaan la shaqayno ribood bixinno aan ka hor imaano sifooyin dhibaatooyin ay noogu soo gaarin dhirtan la jarahay Cabdiqafaar Cumar Ibraahim Cabdiqafaar Habi Warbaahinta Star Ismaamulka Mandera